mas-uuliyiintan ku tirsan dowlada puntland ayuu kamid yihiin hubnoo golo wasiirada xildhibaanaan iska jiraan heer puntland iyo heer degma saraakiilla amniga waxgaradka iyo mas-uuliyiin kale iyo waliba kormeer shaqo iyo ankuurgalow iyo kaseedana deegaanka anqor ousa ku tirsan degmada boosaaso walibana si diiran handhawaayana mas-uuliyiinta shacabka deegaanka iyo oona kulamadlan ku aransadaay baahiyo dadka iyo gabaan iyo sidii walankuga wada lahaayay biyo laweel dhadeen mas-uuliyiinta shacabka waybana saasoo kale mas-uuliyiinta iyo ku hadalena shacabka iyo markaas adkayeen amniga guud ee deegaanka ankoreen gudoomiyaha deegaanka anqor iyo hana kumid ee dadka deegaanka ayaa ku hadaleen sidii muhiimanka eta ankoyowkan mas-uuliyiinta iyo kooyan deegaanka iyo baahiyo markaasaytii ku jira waqtigu aad iyo aad baan u faraxsanay maanta inaad noogu timaadaan deegaanka conqor oo runtii deegaan aada u facweyn farxad bayna maanta noo tahay deegaankan si aad ugala socotiinba waa deegaan khayraad leh oo wax soo saar leh deegaankan waa beeraley iyo xooldhaqato beeraley iyo reer guuraa deegaankan wuxuu ku jiraa deegaamada nasiib u yeeshay in doorashadii qof iyo cod ay ka hirgasho nasiibna usii yeeshay inay xildhibaanadu ka soo baxdo ay maanta nala fadhido xildhibaanad faadma madar oo ka mid a xildhibaanadii deegaanka ka soo baxay maantana farxad gaara baan iyay tahay maanta deegaankan aan gudoomiyaha ka in xildhibaankiisii joogo iyo xildhibaanadii iyo dhammaan wufuuddii
deegaankan baanu deganahay conqor iyo soonaha u dhowdhow reeyahashay huftin aagaan dadkii deganaaba hadda meesha isugu yimi intoodii badnayd dad beeraley baa dadku u badan yahay majaroose beeraley xoolo dhaqato maxaysata ah oo iska joogjooga meelahan ka dhowdhow ragga xijiga iyo meelaha ka shaqaysto iyaguna dee ku dhowdhow ku dhex jira tuulo weyn weeye meeshaanoo da weyn muuqaalkeeduna yaryahay waxa sabab u ahna iskuul la'aan m c h la'aan arrimaha bulshada wixii ahaa oo ma garanaysaa xoogaa ka habsaamay baa dadku uga kala tegay oo looga maqan yahay inta badan dadku magaaladaasay caruurtooda la aadaanin inay maaragtay wax ugu bartaanin dowladda way beeralay degaan baan nahay waxbarashaan u baahan nahay waxa weye intaasoo intii ka codaysa weeye iyo in buuraha nooga timi markii hore haddana dee barakacyaalayo waxuun baa noo yimi in dee wax lanoo qabto baan u baahannaha markeeda kale beerihii waa biyoyareeyeen ceelashii marka biyayarayeen waxaan u baahannahay dee waxqabad wax lanoo qabto dhanka kale ahana kumid ee mas-uuliyiinta ayaa sheegay in lagu jawaabo doono baahiyo iyo qabaan dadka deegaanka haana soon iska jaran beerale iyo hoolo dhaqata sharaf weyn bay noo tahay annagoo mas-uuliyiintii deegaankan inaan maanta idinkala soo qayb galno kulankan ujeedadiisu ay ahayd kormeer aanu ku maraynay deegaankan ballaaran ee ka soo bilaabanaya ilaa iyo tisjiic ilaa iyo macaad waan maalmahan oo dhan safar shaqo ku maraynay maantana aanu joogno magaaladan weyn ama deegaankan weyn ee conqor oo taariikhdiisa laga sheekeeyey oo ahmiyaddiisa laga sheekeeyey oo dadka ku nool iyo sida ay waxu tabcadaan laga sheekeeyey sharaf weyn bay noo tahay ujeeddayadu waxay ahayd kormeer u kuurgelid xaaladda dadka deegaanka ka warqabidooda baahidooda iyo xaaladday ku sugan yihiin iyo duruufooda inaannu aragno runtii wax badan baa noo baxay intaan hadda marayna kormeerkan howlgal buu ku jiraa difaac buu ku jiraa buurahaasaa laynoo fadhiistay nimankaa inaynu iska qabanno ciidamada garab istaagno waa la rabaa oo difaaca aad ka qayb qaadataan haddee inaannu degaanka ogaanno bal waxqabadkiisa iyo hawshiisa iyo anagu dhowr qodob ma qadamo karnee maxaa qodobka ugu muhiimsan ay u baahan tahay meeshaanu maxay tahay intaa inaan ogaanno ballanqaadyadan way iska badan yihiin ballanqaad aan ruboobinna haddee naf ma leh dadku way iska ballanqaadya badan yihin annagu hadda ballanqaad badan aan samaynaynaa ma jirto dalku dhinaca buu ujeedaa dhinaca uu ujeedo ayaa maanta halkana keentay inaad ka qayb qaadataan dalkiina difaaciisa oo buuraha cadowgay noo fadhiistay dadka laga xoreeyo weeye hadafka ugu weyni runtii reer canqoreed waa mujtamac degan oo beeraley u badan mujtamacu hadduu degan yahayna waa wax weyn weeye maamulka dowladda puntland iyo wada dadaalada ka caawiyo dadka danyarta ee ka nool deegaanada maamulka puntland